والله يرعاك جئناك جئناك والله يرعاك يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
bismillaahi araxmaani araxiim subax wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada qodobada ugu doorka roon warka subax idaacadda islaamiga andalus dowladda shiicada iiraan ayaa mar kale xalay gantaalla ku garaacday dhulka xoogga lagu dejiyey sahyuuniyadda yahuudda faahfaahinno dheeraad ah ayaa laga helayaa khasaaraha kufaarta iyo murtadiinta lagu gaarsiiyey weerar qorsheysan oo ciidamada mujaahidiintu ay ka fuliyeen deegaan ka tirsan wilaayada shabeellada hoose bulshada ku dhaqan magaalada muqdisho ayaa cabasho ka muujiyey dhibaatooyinka sii badanaya ee ay ku hayso kooxda ridada soomaaliya waxaa gebi ahaan fashilmay shirkii uu ku dhawaaqay madaxa kooxda ridada soomaaliya kaasoo lagu waday inuu ka furmo magaalada muqdisho beesha wacaysle oo ka mida beelaha dega wilaayada islaamiga ee galgaduud ayaa hadiyad xoola nool oo geella ku wareejisay ciidamada mujaahidiinta ee ribaadka kaga jira furumaha hore ee wilaayadaas haweenka wax ka barta mid ka mida macaahidda diiniga ah ee deegaanka raamacadey ee wilaayada islaamiga ee bay ayaa sameeyey bandhig cilmiyeed kadib munaasabad ka dhacday deegaankaas wilaayada islaamiga ee gado ayaa soo bandhigta askari toobadkeenna kaasoo ka soo baxay safka murtadiinta maktabka dacwada wilaayada islaamiga ee galgaduud ayaa dowla diiniya u soo gebagabeeyey ganacsatada degmada ceelbuur ee wilaayadaas
والله يرعاك جئناك جئناك والله يرعاك يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
waa isniin labaatanka bisha dulxija sannadka kun afar boqol afartan iyo lix hijriga kusoo dhowaada warkaas oo faah-faahsan dowladda shiicada iiraan ayaa mar kale xalay gantaalla ku garaacday dhulka xoogga lagu dejiyey sahyuuniyadda yahuudda haddaba duqeymahaas iyo wararkii ugu dambeeyey waxaan goordhow wax ka weydiinay walaalkeen ilyaas cabdulaahi bismillaah walaalkeed baad u mahadsan tahay waxaa weli halkiisa kasii soconaya weerarada xooggan ee ay isdhaafsanayaan maamulka gumeystaha yuhuudda iyo dowladda iiraan fiidnimadii xalay weeraro soo bilowday oo ay dhinacyadu isdhaafsanayeen ayaa laga soo warinayaa in ay ka dhasheen khasaare xooggan haba ugu badnaaday dhanka maamulka gumeystaha yuhuudda xukuumadda tehraan ayaa weeraro ballaaran oo safmareen ah ku qaaday inta badan xarumo ay ku tilmaantay goobo xasaasi ah misena ku yaala deegaanada yuhuudda gantaalada ugu badan ee iiraan ayaa ku hoobanayay magaalada labaad ee isha dhaqaale ee maamulka gumeystaha yuhuudda ah ee xayfa muuqaalo tirabeel ah oo lagu baahiyey baraha kala duwan ee internetka ayaana waxay muujinayeen xaddiga burbur ee gaaray magaalada xayfa xilliga oo gudcur ah ayna qiica ay dhaliyeen qaraxyadu waxay ka dhigeen inta badan xayfa mid ifaysa oo ololkeedu uu baxayo dabaqyadii dhaadheeraa maamulka gumeystaha yuhuudda ayaa mar kale qayladhaan u dirsaday dowladda mareykanka isaguna benyamin netanyahu isku dayaya in dagaalka uu kusoo jiido donald trump dhanka kale walaalka intii uu socday weerarkii xalay ay iiraan ku qaaday gudaha maamulka gumeystaha yuhuudda waxaa isbeddel laga arkay dhanka ciraaq iyadoo dhawaqa digniinada laga shiday qunsuliyadda guud ee mareykanka ee ku taala irbiil sidoo kale waxaa seeriga digniinta laga shiday waqooyiga ciraaq saldhigga mareykanka ee al asad iyo galbeedka ciraaq dhanka kale kooxaha gurmudka deg dega ee yuhuudda ayaa warbaahinta u sheegay inay jiraan dad badan oo lagu la-yahay dhismayaasha burburay ee ku yaala magaalada xayfa sarkaal ka tirsan ciidanka sirdoonka militariga iiraan ayaa u sheegay telefishinka rasmiga ah ee waddankaas hadal u dhignaa sida tan weerarkii ugu dambeeyey ee aan ku qaadnay israa'iil waxa uu lahaa ujeedooyin gaar ah waxaana la beegsaday xarumo xasaasi ah oo ku yaala gudaha israa'el waana la gaaray ahdaafta dhabta ah dhanka kale waxaa lagu waramayaa in iiraan ay si rasmi ah habeennimadii xalay u shaacisay in duqeyn ay maamulka gumeystaha yuhuudda saacadihii lasoo dhaafay ka geysteen gudaha tehraan lagu dilay maxamed qaasim oo ahaa taliyihii sirdoonka ee ciidanka ilaalada kacaanka iiraan waxaa sidoo kale lala dilay ku-xigeenkiisii dhanka sirdoonka iyo taliyo sare oo ka tirsan ciidanka ilaalada kacaanka iiraan gunaanadkii markaan ka hadlayna sida sahlan ee ay gentaalada iiraan habeennimadii xalay ku gaareen magaalada xayfa waxaa lagu waramayaa in nidaamyadii difaaca sahaynadu ay u muuqdeen kuwo howlgab ah oo xitaa walaalka waxaa la sheegayaa in wax digniin ah aysan bixinaynin xilli ayba gentaalada iiraan dul joogeen hawada sare ee deegaanada yuhuudda taasoo muujinaysa in fashil buuxa oo dhanka hawada difaaceeda ah uu soo food saaray xukuumadda uu majraha u hayo benyamin netanyahu ilaa boqol siddeetan iyo saddex ruux ayaa lagu waramayaa in dhanka yuhuudda ay dhimasho iyo dhaawac ku noqdeen tobaniyadii gantaalada ahaa ee ay dowladda iiraan ku weerartay gudaha deegaanada yuhuudda gaar ahaan magaalada xayfa wixii xogay intan ka baxsan ee soo kordha waxaad ku maqli doontaan wararkeenna iyo barnaamijteenna xiga insha allah waad mahadsan tahay mar kale faahfaahinno dheeraad ah ayaa laga helayaa khasaaraha kufaarta iyo murtadiinta lagu gaarsiiyey weerar qorsheysan oo ciidamada mujaahidiintu ay ka fuliyeen deegaan ka tirsan wilaayada shabeellada hoose waxaa xog dheeraada laga helayaa khasaaraha kufaarta iyo murtadiinta lagu gaarsiiyey weerar culus oo isugu jiray qarax iyo dagaal oo saacadihii lasoo dhaafay ciidamada mujaahidiintu ay ku beegsadeen kolonyo isugu jirtay kufaarta afrikaanta iyo maleeshiyaadka murtadiinta waxaana jiray khasaaro culus oo kufaarta iyo murtadiinta lagu gaarsiiyey weerarkaas khasaaraha ka dhashay dagaalka bakhtiga inta la xaqiijiyey waa toban askari oo kufaarta afrikaanta ah dhaawacana waa shan iyo labaatan isugu jirta kufaarta iyo murtadiinta khasaaraha ka dhashay qaraxa qaraxa ayaa lala helay gaari beeba ah oo ay lahaayeen maleeshiyaadka murtadiinta dhimashada inta la xaqiijiyey waa kow iyo toban askari oo murtadiin ah dhaawacana waa toddoba askari oo murtadiin ah waxaana goobta ku gubtay gaarigii qaraxa lala eegtay ee beebaha ee ay lahaayeen maleeshiyaadka murtadiinta bulshada ku dhaqan magaalada muqdisho ayaa cabasho xooggan ka muujinaya dhibaatooyinka sii badanaya ee ay ku hayso kooxda riddada soomaaliya cabdiqani maxamed ayaa warbixintan inoo haya kooxda riddada soomaaliya ayaa sii xoojisay dhibaateynta shacabka soomaaliyeed ee ku socdaalaya gudaha caasimadda muqdisho iyadoo waayadan ay sii badanayaan dhagaxaanta wadooyinka lagu jirayo arrinkan ayaa si aad ah u taabanaya qulqulka shacabka qeybihiisa kala duwan waxaa halis ah in dad badan ay wadooyinka ku geeriyoodaan iyagoo xaalado deg deg ah ku jira maadaama dhagaxaan waaweyn ay murtadiintu ku gooyeen waddo walba oo halbowla ah sidoo kale dadka shaqooyinka leh ayaa ku dhiban arrinkan maadaama wakhti badan ay uga baxdo inay maraan wadooyinka wareega ah oo ka fog goobaha ay ku waajahan yihiin arrinkan ayay murtadiintu u arkaan fursad ay uga macaashi karaan ayna ku qaadan karaan lacago baad ah oo badan iyagoo aanan dan iyo muraad toona ka gelin shacabka ku dhibaatoonaya wadooyinka kala duwan kuwani waa qaar ka mid ah shacabka muqdisho oo si toos ah warbaahinta uga hor cadaynaya marxaladda ay ka waajahayaan dhagaxaanta waaweyn ee xukuumadda dhiigmiiratada ah ay ku jartay waddo walba dhibaato aad u fara badan aa laga dhaxlay dad badan oo macnaha oo maanta shaqadooda ku tegi lahay shan daqiiqo a waxay ku qaadataa inay hal saaci bar camal ku tagaan ay soo wareegtaan haddana jigboonta ay ka soo dhacaan marka dhagxaanta culaysyo badan bay shacabka soomaliyeed ku qabaan marka laga rabo madaxweynaha iyo ra-isul wasaaraha iyo iyo guddoonka baarlamaanka oo laba luuq samaystay oo iskool buliisii ka leexdo kabacdina diyaaradda hore ka raaco dhibaato weyn ay ku qabtaa bulshada hadda haddii khayladooda ay wax ku soo kordhaayaan oo nafis lagu helaayana waa meesheedii ilese waa wax ku soo kordhaaya male markay dhowr sanay xihan tahay ee macnaha cid kasta waa imaanaysaa macnaha baa kan mas-uuliyadda haddana waa laga dejinaa waa laga qaadaa haddana isla meeshii baa jigjig meeshaa joog waay dhibaatooyinka aan ku qabna dhagxaanta waddooyinka ku xihan lama soo koobi karo waddooyinka dhanaas ka xidhan baxaafadii lama mari karo biyihii biyaha iska yaalla waddooyinka laamiga muhiimkaa haddii la dabca in laga baxana xaafadihiina waxaa waaya xaafadihii way xihan yihin dhagxanaa yaalla marka dhibaatada ku soo qabna lama koobi karo kooxda riddada ayaa dhinac weliba ku dhibaataynaysa shacabka muslimkaah ee soomaaliyeed dhac kufsi dilal bareer ah iyo waxyaabo kale oo badan ayay nahar iyo habeen hooy u noqdeen bulshada caasimadda soomaaliya iyo kuwa kale ee ku nool meelaha ay ka arrimiyaan maamulada riddada ah waad mahadsan tahay cabdiqani waxaa gebi ahaanba fashilmay shirkii uu ku dhawaaqay madaxa kooxda riddada soomaaliya kaasoo lagu waday inuu ka furmo magaalada muqdisho nuur cali warsame abuushayba ayaa warbixintan inoo haya shirkan ayay wararku tibaaxayaan inuu u baaqday kadib markii siyaasiyiinta mucaaradku ay gebi ahaanba qaadaceen ka qaybgalkiisa islamarkaana ku tilmaameen mid laga leeyahay dano iyo ujeedooyin qarsoon oo xasan garguurta iyo jeebkiisa kala soo baxay kooxaha mucaaradka ah ee daadafeeyey ka qaybgalka shirkan ayaa sidoo kale carbaabay in xasan gargurta iyo kooxdiisu ay go'aansadeen inay siday rabaan u maamulaan shirkaasi iyagoo meesha ka saaray ayay yidhaahdeen jawi wadahadal oo dhab ah qoraal kooban oo goor dambe oo shalay ahaa ay warbaahinta riddadu faafisay ayaa lagu sheegay in dibdhaca ku yimid gogashii uu fidiyey xasan gurgurte islamarkaana dib loogu dhigay maanta oo isniin ah iyadoo hab yaraatee aan la sheegin sababta keentay dibudhaca kulankii shalay bayaanka ayaa lagu sheegay in shirkani uu yahay mid ay ka qaybgalayaan wafuud ka kala socota dalalka dibadda iyadoo marnaba aan lasoo hadal qaadin kooxihii riddada ee mucaaradka iyo weliba maamulada puntland iyo jubbaland maamulka riddada ee jubbaland iyo kan puntland ayaa iyaguna horeyba ganafka ugu dhuftay ka qaybgalka shirkaasi waxaana ay sheegeen in xasan gurguurta uu gebi ahaanba baabi'iyey dalka soomaaliya islamarkaana uu u horseeday nasiib darro aan la filayn murtad siciid cabdulaahi deni madaxa maamulka riddada puntland ayaa shalay mar uu ka hadlayey golaha dawaaqiidda maamulkaasi sheegay in xasan sheekh iyo kooxdiisu ay halis geliyeen dalka waxaana hadalladiisi ka mid ahaa waxaa dhacay runtii nasiib darro aan la filayn waxaa maanta bulshada soomaaliyeed ay gaarsiisan yihiin inay marlabaad niyijab ka qaadaan dowladnimadii soomaaliya oo ah arrin halis ah haddii marxaladdan samatan bixin dhici weydo waxaa halis dalka ugu jira kala gogo iyo kala qoqob aan in laga soo kabto wakhti badan qaadan doono runtii shirka maanta madlanaa ee shan iyo tobanka u malayn maayo inuu qabsoomin iyo waa baaqdana waa maqlayey wax markiisa horeba si fiicana looga baaraandegin buu ahaa xilligii laysmarin habaabin jiray dalkan wuu dhaafay shirar ah mandhalaysa oo aan sax ahayn qabashadoodu waxba tari mayso khilaafka xooggan ee kooxaha riddada u dhexeeya ayaa ka sii daraya marba marka ka dambaysa waxaana sidan uu murtad gurgurta uu ku soo fashilmay gogolgu tiro dhowr jeer ah uu horey ugu fidiyey mucaaradka iyo weliba maamulada riddada ee puntland iyo jubbaland waxaana kala irdhowga kooxaha riddadu ay ku soo aadayaan xili ay mujaahidiintu dardar xooggan geliyeen gulufkooda islamarkaana ay deegaano badan ay ka taageen raayada tawxiidka kaabigana ay ku hayaan magaalada caasimadda ee muqdisho waad mahadsan tahay abowshayba beesha waceysle oo ka mid a beelaha muslimiinta ee dega wilaayada islaamiga ee galgaduud ayaa hadiyad xoola nool oo geela ku wareejisay ciidamada mujaahidiinta ee ribaadka kaga jira furmaha hore ee wilaayadaas sida warbixintan uu ku haya cabdiraxiin sheekh cali
shargalayga sheegima shanubahayga soo herti layga sheegima shanubahayga soo herti shargalayga shanubahayga soo herti beesha wacaysle oo ka mid ah beelaha muslimiinta ee dega wilaayada islaamiga galgaduud ayaa waxay ku wareejiyeen xoolo nool oo ay beesha ugu talagashay ciidamada mujaahidiinta dagaalka kula jira maleeshiyaadka gaaloraacyada ee ku soo duulay qeybo ka mid ah wilaayada islaamiga ee galgaduud odayaasha dhaqanka beesha wacaysle waxay ku wareejiyeen wilaayada galgaduud geel tiradiisa gaaraysa ilaa iyo shan iyo toban neef oo ay beeshu ay sheegtay inay ugu talagaleen halganka jihaadka ee ka socda bariga afrika oo ay duulaanka ku soo qaadeen gaalada caalamka xafladda lagu wareejinayay geela waxay ka dhacday magaalada coosweyne halkaas oo iskugu yimaadeen waxgaradka beesha wacaysle iyo suldaan daa'uud xasan aadan suldaanka beesha wacaysle qaar ka mid ah waxgaradkii ka hadlay madasha beesha ay ku wareejisay geela iyagoona ku wareejiyey suldaan daa'uud xasan aadan suldaanka beesha wacaysle allah nugu anfaco sadaqadaasi hawsha la keenay wax muhiim aha iyo maarata wixii u qaymo badnaay xoolaha ummaddu dhaqato waay wax madax geel waaye mooraa laga soo baxshay maalaa laga soo baxshay marka ilaahay subxaana watacaala waxaan ka baryaynaa in ilaahi naga aqbalo waxa alla ka cabsi lagu keenay allaha nooga dhigo ee waxa la aqbalan allaha nooga dhigo ee todoba halaad oo hogaankooda wadata wax lagu bedelaa neefka ahay aanqir wax aakhira waxaa waaye mug ma ahan hawl dhow ma ahan hawshaan marka waxaan rabnaa alla subxaana wa tacaala inuu maaragtay meeshii loogu talagalay mujaahidiinta inuu maaragtay dhana ka gaarsiiyo anukana waxaan ku wareeji doonaa kuley suldaanka munaasabadan aan taagana maantay oo ay taagan tahay beesha wacaysle ay taagan tahay waxay u soo xaadirtay shareecada islaamka oy garab istaagto naf iyo maalna ku bixiso waana ilaahay bixi jirtay haddaana sida aad arkaysiinoo hortiina ka muuqata hadday diyaar waaga u yihiin haddana maanta waa taagan yihiin geela meeshaan taagan ilaahay dartiisa loo bixihaa shabaabaa geel la siihaa ma aha waxaa waaye ilaahayaa wax la siihaa yani mataqaanaa inaan kii waddadii oo wadi jiray oo ku taagnaay inaan daba kacno ayaan ku taagannahay waa geel mujaahidiinta aan siino aan rabno sufdaanka ayaa ka guddoomiyey odayaasha xoolaha ay ku wareejiyeen waa guddoomay waxaan ballan qaadaynaa sida akhyaartabay uu ballan qaaday oon u taagannahay ilahay kitaabkiisa ha ogaadaano ka imaada baan leenaha gaala gabalkeedu waa siiliiq waxaan leenahay ka imaada waxaan ugu baaqaynaa beesha wacaysle amba abgaal ismaan ugu baaqaynaa inay ka soo baxaan cadowga safka cadowga inay ka soo baxaan waa u jeedaan gaalo waxay joogto xasan wax u haaya ma jirto asagoo carcaruhu wax u waaye haddaana wax u haaya ma waxaan leenahay marka asigu laftirkiisu waxaan ugu baaqaynaa dadkan uu ka dhashay hadduu soo islaamana waxa weeye waa waa la mid waxaan ugu baaqaynaa asigu intuu ugu wen yahay inay ilaah kitaabkiisu soo laabtaan ay soo tooba keenaan ugu baaqayn ma ahan markii ugu horaysay ay beesha bixiso xoolo ay ugu tala gashay ciidanka mujaahidiinta xarakat al-shabaabuulmujaahidiin waad mahadsan tahay cabdiraxiin haweenka wax ku barta mid ka mid a macaahidda diiniga ee deegaanka raamacadey ee wilaayada islaamiga ee baay ayaa sameeyey bandhig cilmiyeed kadib munaasabad ka dhacday deegaankaas sida warbixintan uu ku haya bashiir muxidiin abuayman markaska caaisho binta abibakar waxa uu ka mid yahay maraakiista lagu barto qur-aanka karimka iyo culumta sharciga ee ka furan deegaanka raamacadey ee hoostaga degmada qansax dheere ee wilaayada islaamiga ah ee baay waxaana wax ku barta dumar aada u tiro badan muddo sannado ah oo ay haweenka deegaankaas ku baranayeen qur-aanka karimka iyo culumta shareecada maanta waxaa laga dareemayaa horumar ballaaran oo dhanka waxbarashada ah waana mid tacliinteeda uu gacanta ku hayo maktabka dacwada wilaayada islaamiga ee baay culimo iyo martisharaf kala duwan oo ka mid ah odayaasha dhaqanka iyo waxgaradka deegaanka raamacadey ayaa dhowaan ka qayb galay munaasabad ujeedkeedu ahaa dhiirigelinta dumarka kadib bandhig cilmiyeed ku saabsan qur-aanka iyo culumtiisa oo ay haweenka soo gudbiyeen ونحن أخواتهم في محافظة قنصح دير لولاية باي الإسلامية وخاصة قرية رام عدي في مركز عائشة بنت أبي بكر ثم إننا في مركز عائشة رضي الله عنها نرحبكم ألفا وألفا وضروب بمثله عدا في قاعدة مركزنا الميمون هذا حللتم أهلا ونزلتم سهلا ونتشرف أن نشارك معكم كلمات وفعاليات تأييدية أداء للواجب التحريض قال الله تعالى وقل رب زدني علما وقل لنبي له رب ربك يو زدني إن زيادي علما علمي إن زيادي وقال الله تعالى إلهي سبحانه وتعالى آيات كلمة بكليات قل لنبي محمدو هل يستوي سمنينا الذين هاني يعلمون والبرذين إيو الذين هاني لا يعلمون والنبرن إنما إن كان يتذكر ما يبوان سمائي أولو الألباب دتك عقل صاحبه عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حسد ما جريس مله إلا في اثنتين لممه رجل قف أتاه الله مالا إلى إيمان سيه فسلطه كسلد على هلكت أنتي سوك بيه في الحق حقك بيه ورجل قفكله أتاه الله إلى سيه حكمة علمه فهو من كاسنه يقضيك حكميه به عملك ويعلمها وأنا براو متفق عليه ugaas cukaasho oo ah ugaaska beesha hubeer oo ka hadlay halkii bandhig cilmeedka ay ku sameynayeen dumarka deegaanka raamacadey ee abogaadiyey dadaalka waxbarasho ee haweenka deegaankaasi isagoona kelimad dardaarana u jeediyey shaqaysabaxanagato may amaannoomudin giroog iyo intii oo dadaankunlahayti amaannoomudin ee may baabooriyaane qodobkaysa dahaad jihaadka oo gifroogsan sheegeen ilaahay nin kitaabshay subxaanahu watacaala u sheegi hadda dhinyaalshay hoosha duugun mayba kaboyaane lankasta oo muslim ah codowg oo saa'il ka ah hantii afkii aad diinka la dagaalamo udugo oo kibrusuubiyeen cilmigii oo habardhikeen alla barakaayo lankasta oo dheego ilaahay ka anfaco sigu maanjayba may lehay madrasatu aaisha ba leehi aaisha mayba lahaytay kitaabo lehaw mustadraku aaisha lehaw oo ulmadiiba horeeyey dib iyo kabas mahadna tawyiideen oo maloogi hor yaana tawyiideen miisaakin iyo ilaahayasiinka kaba ununay balanayahay manooqadiyo dadaalka oo la muujiyo markii walbarashada la roogo dadkana katagidoo gabdho may kamid ah caaisha ayaa kamid ah isina may muumin- muujideen calaamadiyeeda hay ee muujideen may kale caaisho lahayd ee maantay kamid haytay dhuursanaanta may muujideen dhuursanaanta ee muujideen ilaahay ba xaqiiqadii runta la og riiqii may baa jarahan lam cilmigii caaishanan ogayna waana abartama kari doona liyaabas dhuursanaantii caaisha intii dhahan maalonna ma ogayna ee banaanka noo jar may rabaana lan kaste intii daawadii oo ifraadiga hayti jamaa'iga hayti tashkiilaadki intii una bilowna riiqii umulaka ilaagsumoy mudaasbibaadki intii una sababta la aanan gaar ahaan hadda deegaameyadhani heleeraysin maraakiista laga hirgeliyey deegaanada iyo degmooyinka wilaayada islaamigaha ee baay ayaa wax badan ka bedelay heerarkii kala duwanaa ee wakhtiyadii hore lagu baran jiray qur-aanka kariimka iyo culuumtiisa waxaana hadda si aada u muuqda dadaalka midhodhalka ah ee laga dareemayo goobaha waxbarasho ee ka furan wilaayadan mahadsanid bashiir wilaayada islaamiga ee gada ayaa soo bandhigtay askari toobadkeenna kaas oo ka soo baxay safka murtadiinta casaam carafaad ayaa warbixintan inoo haya maxamed kawsaar maxamed waa askari toobadkeen oo isku soo dhiibay wilaayadda islaamiga ee gedo waxaana lagu soo bandhigay degmadii ceelacadde isagoona muddo hal sana murtadiinta ka tirsanaa ayaa waxa uu ka warramay halka uu tababarka ku soo qaatay iyo maraaxisha uu soo maray inta uu ku jiray maleeshiyaadka murtadiinta askarigan ayaa sidoo kale ka hadlay siday u soo dhoweysay wilaayada baaq toobadkeena u diray saaxiibadiisu safka cadowga uga soo tegay maxamed gowsaar maxamed baa layidhaha walaal waxaan ka imaaday xamar labada kulaatay saddexdii bisha koowaad waxaan ku biiray ciidanka ay qoranayeen nimanka layirahdo imaaraadka dalka uganda loo qaaday marka xarar la yirahdo labaiyo tobanka abriil aa ku qorta insha allah maantana alxamdulilah ilaahay baa ku mahadsan waa ka tooba keena marka adiga muddo hal sano iyo lix bilood aan u shaqeyna aan ku jira lix bilood aan uganda joogay sanadaan joogay soomaaliya marka alxamdulilah haddana maanta waa ilaahay baa ku mahadsan muslimiinta aan dhex joogaa dalka uganda gaar ahaan meeshii xara la yidhaahdo guntiyaabo waxaa ka mid ahaa uganda intaan joogo horta waxyaalo badan aan la kulmay ile wadan gaala aliswa waqtigii salaada salaada aan gelayna lee shaqa la galaa salaada aan galay haddaad tiraahdan adiga ku taala aniga ma taala diintaada xaagama geli isku diinba mane xaradii waxaan joognay muddo shan bilood kabacdi aa ciidanka la qalabay furimaa loo qaaday anigu marka qaybta waxaa lagu daray hubka rasaasta waardiyeynayso saadka xarada laba bilood markaan joogo bishow inaan saadka raaca oo furinta la tago dina soo laabto marka sida meesha ugu joogaan hadina iyadana faham waa maasha allah si wanaagsan alii soo dhawey alxamdulilah waa ku faraxsana gobolkayda xor anoo joogo oo cafis qaba aad iyo aad aan ugu mahadcelina walaayada alxamdulilah boqolkiiba boqol mala soo koobi karo farxadeen saaxiibadii horta rag badan baan saaxiiba ahan kulli calaa xaal intii hadda aan saaxiibada ahan oo aad iskugu dhaweyna maba noolo walaayadaa waa hor cunta intaan kasoo maqnaa in yaroo hadda ku jirtana waa jirtaa waxaa ugu baaqila inay lafooda ka badbaadsadan meesha waxba ma yeelaan ragga saaxiibadooda ahayoo dhintay waxay ku dhinteen ay ogeen ay ogyihiin ay kasoo tageen ayaga meydkooda ee hortooda kasii muuqda marka anna alxamdulilah marka saaxiibadee meydkooda xamar lagu keenaan quusta inaan walaayad isu dhiib fasax qaata ayaga marka waxaan ugu dardaaran lahaa inay xornimada iyo wanaag iyo kalsooni ama inaan taallo lasoo dhaweynaya ay iskaga soo baneeyaan meesha wax yeella male xasan sheekh uu ku adeegan mawgii wax
wilaayaadka islaamiga waxaa si raaxraxana u soo gaaraya askarta toobadkeenayaasha ee ka soo baxaya safka cadowga kuna soo biiraya safka muslimiinta waad mahadsan tahay casaam ugu dambayntiina maktabka dacwada wilaayada islaamiga ee galgaduud ayaa dowladdiinaya u soo gebagabeeyey ganacsatada degmada ceelbuur ee wilaayadaas marwaan maxamed ayaa warbixintan inoo haya dowradan oo aheyd dowlad diini ah ayaa loo qabtay ganacsatada magaalada ceelbuur ee xarunta wilaayadda islaamiga ah ee galgaduud taas oo uu soo qabanqaabiyey maktabka dacwada dowladda ayaa socotay muddo ku dhowaad toban maalin ah iyadoona muddadii ay socotay lagu qaadanayo duruus iyo muxaadaraad kala duwan oo diini ah kuwaas oo si aad ah ay uga faa'iidaysteen ganacsatada loo qabtay dowladda qaar ka mid ah ganacsatada magaalada ceelbuur ee loo soo gebagabeeyey ayaa sharaxaad ka bixiyey duruustii ay qaateen muddadii ay socotay dowladdaasi iyagoona codsaday in loogu soo celceliyo dowraadka noocan oo kale ahaa waxaan ka mid ahay ganacsatada ceelbuur dowra sagaal beri socotay maaragtay beryahan meesha u joognay noo socotay saas awgeed waxaan ka faaidnay waxyaabo badan ka faaidnay waxaana ka fahnay wax aad weyn wuxuuna ka sheekeeyahay geerida iyo maaragtay waxyaabuu ka sheekeeyahay maxaadarad oo maxaadaro badan oo loola jeediyey oo jihaadii ka sheekeeyahay marka saas awgeed wax badana noola sheego aad wanaagsan waana qaadanay jihaadkaas marka nafteena iyo maalkeena waa kula baxaynaa waxyaabaha khayr oo dhan waa kala baxaynaa kitaabka noola aqriya waxaa ka mid ahay saddex inay raacaan mug qofta dhimato camalka iyo maal iyo dadka ahalka ha raaca saddexdaas ha raaca labaa soo noqoto labada soo noqoto waa labada lagu dadaali ogyahay ee bini aadamku ku dadaalan waay camalka aad looguma dadaalo waxay ugu dadaalaan ahalka iyo maalka ku dadaalaan waxaa kitaabku uu sheegay in markii labadii soo noqoto nin iska qaadaha dad dhiidlaan ee dad qaadaha idoon lagu dhiidan la qaybsaa marka inayna khayr lahayn saasaan u aragnay saasaan kusoo gabagaya waxaan ahayn ganacsato joogta degmada caalboor ganacsatada marka waa maaragtay adduunya kenya haddaad dabaalato waxaa fiican xoogaa mar lagu baraarujiyo kutub marka dhowr faa'iido xambaarsanay kutub kaliya mahana muxaadaroodan iyo jihaadiya iyo taxriid wax badan baa dhex boodaya kutub marka waxaa kaloo faa'iido xambaarsan waxaa ka mid ahayn isagoo zuhda ka hadlaaya dadka xoogaa ganacsad maada yihiin maalinta iyo adduunya ay dabaashaan in xoogaa lasoo reebo la xasuusiyo aakhiradooda waa xambaarsanay dowlad marka waxay noo socota sagaal maalmood wax badan ayaan ka faa'iidnay jihaadkaa nagula boorriyey tawxiidkaa nagula boorriyey maaragtay sha waxyaabo oo xumid ah nagala reebay marka waxaan codsanaynaa maaragtay dowlooyinka dadku waa iska bini aadan way halmaansho badan yihiin marka maadaama ay maaragtay oo in dhalwalax wax halmaamayo in xoogaa kutubka iyo kutubta lamida loosoo xulo xoogaa la baraarujiyo marka intuu xoogaa ay la tagto xoogaa dib loo soo celiyo lasoo reebo iyakuna insha allah taala kuwa ku dhaqmo ku camalka wal allah naga dhigo wajazaakum allahu khayr wasalaamu calaykum meeshaan waxaan maanta aga hadlaynaa dowro noo socotay qadar adiga toban maalmood ku dhowaada meeshaan runtii qofkii kitaabkan in badan ama u fiirsha ama dhegaysta wuxuu ku soo dhacaya waxyaalo badan oo ka qarsoona ayaa ku soo dhacaya wuxuu ka hadlayaa bilow ilaa dhammaad meesha qofku wax ka bilaabo iyo meesha uu ugu dambaynta kusoo khatimayo ayuu ka hadlaya dowladan ayaa qayb ka noqonaysa dowlaadka maktabka dacwada uu qabanayo qaybaha kala duwan ee bulshada iyadoona horumar dhanka waxbarashada ahna laga dareemayo guud ahaan degmooyinka iyo deegaanada wilaayada galgaduuda aad buu u mahadsan yahay marwaan warbixintiisa waxay u dambeysay warkii subaxnimo oo idinkaga imaanaya idaacadda islaamiga andalus inta warkan mid la mid aan ku kulmi doonno hadduu alle idmo waxaan idinkaga tegaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu